اللهم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبارك بسم الله الرحمن الرحيم bal kolley saaka waa iska bilow uun kitaabkii hor ama kutubtii ronrooned markay dhammaatay oo imaka waktinaan kitaabkeeda laga gaadhsiin karayna rasaayishan yaryar ayaan kolley doonay inay iska halkii yar gasho kol haddaan kitaab weyn la bilaabahayn kolley qorshahaygu siduu yahayna tan iyo risaaladan kale tacliim mutacalimka marka dambena waxaa haddii alla yidhaa raaci doona kitaab aada u muhiim ah oo qolooyinkiina weliba qur-aanka aada ugu muhiima iyo ninkii bal jaanibka cinaayo u leh oo isna dee risaale ungeeska haba roonaado nawowi leeyahay oo tibyaan fi aadaabi xamalati lqur-aan laba yidhaaha kolley uu raaci doonaayo qari iyo muqriba isagu ah kaas oo dee isagu kitaab waaweeye ama baabka marka la eego kutubtiisa kuwa ugu ahamsan uguna qiimo badan weeye waqtigii mualifku alifay ilaa maanta bal taas wayo ciddii nooca qeybtaa wax kaba qortayba kolley asaas isaguba ah xaggan marka la eego risaalada aan hayno malaa dadka qaar kutubna ma hayse laakiin way waan heli doonaa insha allahu tacaala kolley dee imika qoraal ahaan un bay tahay waa markii saddexaad bay noqon halkan iyadoo meel kalena dee malaa mar kale kuba biirayo sababta waxay ahayd uun markii aan bukhaariga aqriyayay bal asalka un baan idiin sheegayaa risaaladan asalkeeda markii bukhaariga uu kitaab masaaj masjidkan aan kuba aqriyayo kolley ilaa shan sanadood oo dhowdhow buu socday shan iyo sagaashankii ilaa dee labadii kun buu afka la soo galayba ama uu ahaa had iyo goorna axaadiistii iyo dee qur-aankii waxa kuba badan aayaadka iyo axaadiista sifaadka khaasatan markan kitaab baa jirta bukhaari kaba mid oo kitaabu tafsiir oo aan suuratu qaaf soo gaadhnay iyadoon meelo kalena sii axaalaynayo kolboon la halkaasaan ka hadli doonaa suuratu qaaf iyo xadiidkii ahaa dee waxa weeyaan jannada iyo naarta oo kale iyo jannadu inaanay buuxsamayn xataa yadaca qadamahu markaan halkaa maraynaan kolley iyadoo kitaabkuun ay dhex gashay dee afka uun shafawi aniga hayba qornaatee shafawi ahayd dadka dhegaysiya muxaadarown ay kuba ahayd ayaan bal horta nawaadii ama asalkii umuurahan noqon kolley waa laga yaabaa afariyo toban sanadood hortood inay ahaydba waktigaas marka la eego bukhaari halka dhexda aan maraynay dee mar dambena kale hore waa tii iyadoo iyaduna muxaadaraad un ah markii daxawiyadu dhammaatay aan raaciyey dee waxaa yar badnaatay dadkii kol haddii hadal un ay ahayd wax hadala in cajalad la dhegaystay iyo inaad wax ka qabato mooye meel aada u laabanta ma jirto tiibaa deeta waxay keentay un muxaadaraadkii ama duruustii noocaas ahayd bal in aan muswadaadkaygii ama waxyaalihii waraaqahaygii dib aan u habeeyo iyadooy dadku taas iga dee igu celceliyeen oo markaa ay noqotay in rasaaladan yar ay noqoto iyadoo markii ugu horreysay dee intan la madbaceeyeyba kolley hargeysaan joogay oo aan kuma soo rogno waayo dabca dabadeed kamaanaan gaadhsiinahayn oo ay noqotay qolo kale oo dee iyaguna dowre ahaan inay kuba baxday laakiin aan saddex sha kusoo ururinay markaa kolley waa laga yaabaa dee san arko malaa yar xagga kitaabka qayb baa iga yar luntay kimiyadii markii hore aan halkan uguma talagalay qaybna oo iskaba baxbaxday intii kalena laakiin kolley waxoogaa yar baan imaka insha allahu tacaala si dhaqsaa u iman doona oo dib ay loo sameynaye haddii ciddii dee bal u baahan taasay noqon doontaa marka waxaana wax kalena maaha un iyadoo dee kolley sian kuba arki doono hadalkii marka laga bilaabo malaa qarnigii labaad iyo intii ka dambeysay aayaadkan iyo axaadiistan sifaadka hadalka uu kuba batay duruqdii iyo daraa'iqdii dadkii bal maalan ahla alqibla daraa'iqoodii jaanibkaas iyo afkaartoodii iyo aragtiyadoodii ay aada u kala baydheen oo wax dee nusuustii un kuba sugan iyo waxay soo gashay caqli ahaan inay umuuri u adeegsadaan oo bal markaa dee ay kolley dariiqii toosnaa geesba maraan bal waxaan eegaynaa uun horta kolley qaybahay kaba koobnaan doonto qaybta hore waa aayaadkan sifaadkiiyo axaadiisan asaas waxa u ah xagga fahamkooda iyo aqwaashii ahlu cilmiga ee xagga jaanibkaasba ahayd bal isbaatkeeda iyadoon takyiifna jirin la takyiifinayo aanay jirinna iyadoo halkan ama la ta'wiilinayo ama la tacdiilinayo aanay jirinna waa madhabka wasadkee labada madhabood uba dhexeeya bal taas ba wen iyo iyaday raaci doonto in sha allahu tacaala jaanibkaasun bal marka aan nidhaahno aayaadkii iyo axaadiistii sifaadka ama wixii ilaahay isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeyey waan sugaynaa dee sugitaankaas kolley wuxuu iskaba yeelan karaa quyuud iyo umuuro ay tay in la ilaaliyo oo cunwaan uu noqdo umuurun yabaqii muraacata marka jaanibka ay noqoto bal umuuro dhowrana aan soo yar qaadi doono bal ta'wiilku muxuu yahay iyo qeybihiisu khaasatan markan usuuliyiinta eegniyo taasoo kale muxuu yahay iyo halkan muxuu yahay iyo miyay dhacday oo salafkii miyaa laga haya bal ama ha noqoto saxaaba ama taabiciin ama intii atbaacu taabiciin iyo bal quruntii mufadalada ahayd ta'wiil barhkood maaha wax aami ma jirine laakiin barhkood jaanibkan weliba aan hayno cid ta'wiil kaba dhacay yani caanba haba ahaano umuuro khaasa haba noqotee taasi miyay jirtaa bal umuuro taasana way kuba iman doontaa qeybta ugu dambayso iyadna qeyb muhimiina waxa weeye kolley ta'wiilka iyo in aayaadkan iyo axaadiistan la awiilay oo weliba dad juhdi weyn iyo qiimo weyn diinta kuba lahaayoo a'imadii diintayd ay kaba dhacdo kutubtoodina ilaa maanta laguba intifaacayo ay kuna sugantahay waa jiraa bal dadkaas mowqifku muxuu noqonayaa xag marka la eego dee laba jaanib buu noqonoo ta'wiilkoodii ay wax awiileen mowqifkan kaba joogsanaynaa muxuu yahay arrin kalena oo ah ta muhimkoo iyadna qeyb dhan ama khaatimada qeyb dhan qaadan doonta ah bal dadka iyagu mu'awiliinta ah iyaga asl markaa markaynu eegno ashkhaastoodii iyo acyaantoodi iyo culimadaas mowqifkeenan iyaga lagaba joogsanaya ama mowqifka saliimkii marka la eego a'imadii diintusay ahayd qolooyinkii aan waxawilina si bal matalan laakiin ahaa qudwada ma haddee cid kastaba qudwada iyagu halkan ahaaba a'imadii ahaa laguba dayanayay jaanibkaas si lagulaba tacaamulayay mowqifkood muxuu yahay xaggii ta'wiil ahaan iyo iyaga naftooda iyo taas waana waxa nuquul dheeraan doonto walow in badan ay kutubta taraajimta khaasatan kitaabka siyar calam nubala iyo waxyaalihii culimada markaa isagu soo naqliyay jaanibka ay u badnaanta aymo kalena aqwaashooda ay jiri doonto bal kolley waxay kaba koobnaan doontaa intaasu ahaanaya saaka insha allahu tacaala bilown baynoo noqon ma ahana markaa dee kitaab u baahan sharax aada iyo aada u badan wuxuu wuxuu u baahan yahay waa nuquul badan buu u baahan yahay markaa laqbayn iyo dee meelo qaarkood ku joogsi iyo taas mooyaane dee ma aha un sida dee kutubtii ama funuuntii sidan usuulkii makaan kaba soo baxnay iyo joogsi badan iyo taa uba baahnaa ma aha waa kitaab marka horeba muxaadaro ahaan laguba dhegaystay xataa waanay jiraan iyagoo dee cajaladii way duuban yihiin antareedaduna way ku jiraan iyagoo dee laakiin ugu jira cunwaanaha alasmaa wasifaat oo kale oo dhowr cajaladooda kuwii ugu dambeeyey ah khaasatan me adug meelaha meel naseexo la yidhaha iyo way kuba jiraanoo ruux kasta ikhtiyaar buu waanu qaadan kara waa bilaash qaadasho dhegaysiga iyo qaadashaduba waa bilaash qolooyinkii geliye saa u diyaariyey imaka waxa weeyaan waa arrinkii oo tafriiqa ama isagiyo qoraalo weeye wixii markii hore maqalka ahaayoo mutawafira maanta ruuxii doonaya antareedadna mutawafir ay tahay bal ruuxii inuu arko nuquushii khaasatan culimadan iyo dee kutubtan wax laga soo naqlinayana masaadirtii baa meesha ku qoran oo ruuxuu laabmi karo oo kolkolba hadalka halkan ku qoran uu hadalkii qeyb ka mida yahay oo ruuxii uu markaa masarkii markuu laabmiyo marjicii ay u taab noqonaysaayo dee markaa kutubtiina aan wax ka soo naqlinayo o dhamina meeshii way ku qoran tahay iyadoo dee bal matalan marka la eego safxadii iyo juskii iyo taas iyo dee kitaabkii iyo bal taas weeye waxay yar soo kordhi doontuno markaas dee kol haddii imaka kitaab ahaan uu noqday dadkan meesha soo arooraya culimada ah bal tarjamadoodii oona mukhtasari way soo yar kordhi doontaa walow dee bal matalan xagga kale nusuusta ama hadaladoodu iyadoo ay tahay wax muwasaq oo kitaabkii haddii aanay iyaga kitaabkoodi jirina kitaabkii wasiidka ahaayee dee iyaga uba tiiriyey ay meesha kuba sugnaanayso inta bal horlac uga yar dhigaya intaa weeye بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات معنى هذا لagaba hadlayo آياadka iyo أحاadiثtii ku soo aroortay صفاaتku qad daalat duyuuluhu duyuushiisi way dheeraadeen duyuul waa jamcu dayl asalka hore daylla waaba dee xayawaanka dabadiisa oo kale taas baa dayl la yidhaah laakiin in dee dayl waxaa kaloo loo isticmaalaa haddii la yidhaha daylu sawb oo kale waa daraftiisa iyo faraqiisa oo kale waa loo isticmaalaa kol kol aahaarti iyo waxyaalaha waa loo isticmaalaa haddii laba yidhaaho imika tamasak biadyaalihi oo kale laba yidhaaho ama biadyaali ahlqur'aan ba ama biadyaali fulan ba macnaa waa umuurihiisii isaga loo nisbeynaya la yidhaaho ujeeddadu kalaamkan lagaba hadlayo aayaadkii sifaadka iyo axaadiistu aada baa faraqyadiisii iyo ay hadalladu ugu bateen oo ay u dheeraadeen weeye watashacabat adraafuhu tashacabat macnaa tafaraqat weeye way kala tagtay way baahday adraaftiisu markaa daalat duyuuluhu iyo tashacabat adraafuhu kolley aada bay isugu dhow yihiin tashacabatna macnaa ma tashacaba shay manaa intashara watafaraqa ayaa manaa shaygii waa baahay waa kala tegay adraaftiisii oo dee waxaan arkaynaa intaas oo xataa ahl isbaat baa sii kala bixiyo qolooyinkan ama nefyi laba yimi ama taawiil laba yimiba iyaguna qayba sii noqon oo markaa waxa weeyaan waabayn bal dee ilaa duruq kala duwan bay leedahay ama adraaf kala duwan buu leeyahay wey watafaawatat fiihi daraa'iqu daraa'iqdii bal xagga marka la eega fahamkeeda ama taaka hadalkeeda loo marayna way kala baydhay oy kala tagsan tahay wasababu haada sababta keentay in hadalladii dadku ay halkan ku bataan oo duruqdoodina ay kala tagto kamaa qaala shawkaniyu imaamkii mashahiirkaa weeye macruufkaa shawkani si uu yahay uu yidhi kolley meelahana atuxaf fii madhabi salaf baa idiin qoran waa risaalo uu leeyahay oo iyadoo muxaqaqana la madbaceeyey oo umuurahan kolley asilo la weydiinayey bay jawaabteed ahayd asilo la weydiiyey oo uu kagaba hadlo cunwaankeeduna yahay waana madbuuc ee atuxaf fii madhabi salaf ayaa wuxuu ku yidhaha kolley de waa risaaladu ma weyne laakiin waa la taxqiijiyey oo tacliiqeeda ayaaba dee sii yar kordhiyey oo imika safxadan aan halkan wax ka soo naqlinaya ee xagga hore risaaladayade laakiin dee tarjamadii sheekha iyo waxyaalo kaleo kuba tacliqsan oo kii muxaqiqu ama mucalliqu laba yimi iyaba aduu kolley safxaadka inta badan ee hore qaateen mana weyne risaaladu ayaa wuxuu yidhaahaa cadamu wuquufi lmuntasibiina sababtu waxa weeye hadalkan badiyey dadkii u nisbo sheeganayey ila alcilmi cilmi u nisbo sheeganayey inaanay ku joogsan xaysu awqafahum allahu tacaala halkii ilaahay joojiyey oo dee inagii ilaahay subxaanah wa tacaala kolley fahamkii uuna siiyey martabo iyo qadar uunbuu leeyahay umuuro aan faham aynaan ku gaarhi karin oynan kuba ogaan karin baa jirto haddii aan doonno ilaahay daatadiisa kunhigeed iyo xaqiiqadeed inaan nidhaahno fikir iyo faham baaban ku doondoonaynaan kaba fikirayna ama sifaadkiisan dee hadalka uu kuba batay bal matalan taas in xaggaa kunhigeed iyo maxay tahay iyo inaan kayfiye u yeello ama xaqiiqadeeda waxaan gaadhi karna maaho ruuxdeennan jasadkeennuba uu qiimaha ku leeyahay een garanayna inay jirto bal matalan taas marka la eego aahaarta ay leedihiy waxyaalaha soo aroortay iyo waxyaalahaasna dee waa umuuro madaahir tilmaamaysa inay jirta iyo taas aynu bal matalan taas oo kale inaga ah xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda dee waa jirtaa ahlalkalaam ha noqoto qolooyin kale haba noqoto inay dooneen bal inay xadidaan ay waxyaala yidhaaheen waa saas oo kale waa sa waa sa waa sa qal aada u badan oo ay tahayna dee inay ilaahayba kama waramin rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh noogama warro ina lagama joogsado ruuxda caynkaasaan leenahay kunhigeed iyo xaqiiqadeed maxay tahay maba garan karno bal fahamkeeni iyo aniga aqoonteenu ma gaadhayso markaa waxa aan garanayna wujuudkiisa weliba inaga inaga mide dee badan iyo riix xubaan kaba koobanayo kol haddaynaan ogaan karahayn inaan doonno ilaahay subxaanah wa tacaala sifaadkiisa iyo daatadiisa iyo bal umuuraha xaqaa'iqdooda iyo kayfiyaadkooda inaan isku taagno taasi waxaan suurtagal baahay ma wey ee jiibaan lagu joogsan oo jaanibkaa markii aanay intii halkii ilaahay dhigay ee iyaga uu kuba joojiyey dadkii aanay barhkood kuba joogsan iyo wa dukhuuluhum gelitaankoodii fii abwaabin abwaab ay galeen lam ya'dan illaahu lahum bidukhuuliha xagga marka la eego oo wax fahm iyo lagu gaadhayo ma aha in nusuustii uun la rumeeyo sideedii loo qaato mooyaane marka aan ilaahay u fasixin inay galaanba iyo wa muxaawalatuhum isku daygoodii licilmi shayin shay cilmigii inay ogaadaan ay iskuba deeyeen muxaawalaynayeen shaygaasoo ista'tara allahu bicilmi ilaahay cilmigiisa la khaas noqday taas baa adigu hadalkan badisay weeyaan oo duruqdan badan iyo kalaamkan badan iyo madaahibahan kala duwan iyo taasi bal matalan xataa dee ay markii dambe iyo barkood mar kala gaaleeyaan meesha ay kaba timi iyo umuuraha taas baa sabab u ah xataa tafaraquu firaqan wa saaruu axsaaban waa cibaaradiisii ilaa ay firqooyin noqdeen oy kooxa noqdeen watatarakasu aayaatu sifaati wa axaadiisu haddaba aayaadkan sifaadka iyo axaadiiseedu waxay bal matalan ictimaadsanaysaa oo asaas iyo saldhig oo cala amrayni laba amar macnaa aayaadkan iyo axaadiistan sifaadku waxa iyadu ay ictimaadsan cuskanaysaa asaas iyo saldhig oo laba amar amarka hore almru اlأwalu tanziih اllahi jala wacala amarka koobaad waxa weeye in ilaahay la nasaho can an yushbiha shayءu min صifaatihi shayئa min صifaati اlmakhluuqiin in ilaahay laga nasaho wax صifaadkiisa kaba midi inuu shabahayo wax صifaadka makhluuqiinta kaba mid ah taas waa ta koobaad oo ah waa tanziih waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala laysa kamilihi shay wax isaga laba midi maba jirto wax kulaba midi haddaba taasi waa asaaska hore oo ruuxu ictiqaadiyo dee uu markaa yaqiinsado ilaahay subxaanaه wa tacaala inaanu dee wax makhluuq wax isaga laba midoo wuxuun kaba shabahaya aanu jirin wa hada alaslu asalka yadulu calayhi qowluhu tacaala waxaa daliil u ah ilaahay qowlkiisii uu yidhi laysa kamilihi shay-un ilaahay miligii waxba ma ahaanin وهو السميع البصير إلaهي waa ka سميiعa بصيirka وqowله عزa وaجل إلahy qowlkiisii uu yihi ولم يkن lahu كفوا أحد إلaahay uma sugnaanin oo bacnaa أxadna نadiir iyo ku u dhigma kufu ah nadiir u ah uma ahaanin oo uma sugnaanin way وalam yakun lahu uma ahaanin oo ilaahay kufuwan waa nadiir iyo ku u dhigmo mukaafi oo nadiiru أxadn أxadna uma ahaanin wqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisuu yihi falaa tadribuu lilaahi اlamhaala iyadoo kaba horeysay inuu dee ilaahay sheegay waxyaalaha ay duunkiisa caabudayaane dee waxyaalahan dee makhluuqaadka laba caabuday ayaa ilaahay yihi ha u yeelina ilaahay amhaal iyo ashbaah oo macnaa wax khalqigiisa ka mida oo dee jamaadaadka iyo waxyaalaha hore lasoo sheegay ay kaba midiin rabbi ha u ekaysiinina ml ha uga yeelina shabه ha ugaba yeelina falaa tdribuu lilahi اأmhaala in اllaha yaclamu ilaahay waa og yahay wa antum laa taclamuuna idinku ma ogidin oo khaطأa iyo gefka iyo qaladka weynee kuba sugan ee mel inaad rabbi u yeeshaan amhaal a u yeeshaan wax a khalqigiisa kamida kuba shabahdaan taas maba garanaysaan ee waxa weeyaan falaa tdribu lilahi اأmhaal taasi markaa waa asaaska hore oo ilaahay subxaanaه wa tacaala shay sifaadkiisa ka midii ma shabahayaan calaaqana lama laha sifaadka makhluuqiinta magaca kuba kulmeen oo imaka samcigii iyo basarkii iyo dee sifaadkii kale magac ahaan way kuba kulmayaane laakiin xaqiiqa ahaan iyo taas wax alla waxay iskaga mid yihiin oy kaba shabahayaan ma jirto tani waa sifo makhluuq tanna waa sifo khaaliq wathani asalka labaadi ee aayaadkan iyo axaadiidan sifaadku ay cuskanayso iyadu ee asaaska u i aliimaanu rumayn weeye bimaa wasafa allahu bihi nafsahu in la rumeeyo wixii ilaahay naftiisa ku sifeeyey in la rumeeyo liannahu laa yasifu ma sifaynayo allah ilaahay oo ilaahay ma tilmaamayo axadun axad aclamu billahi min allah axaddee ilaahay ka yaqaana isagoo isaga iska yaqaan ma sifaynayo oo axad ilaahay uga aqoon badan rabbi oo sifaynayo rabbi tilmaan iyo sifo iyo wuxuu yeelayaa ma jirto marka wuxuu isagu isku sifeeyey taasi waa xaq ee in sideedii laguba rumeeyo ilaahay muxuu yihi qul aantum aclamu am illaah ma idinka ayaa ah kuwaa dee aqoonta iyo cilmiga badan se ilaahay oo dee ilaahay baa ah oo bal matalan ta waliimaanu iyo rumayn bimaa wasafa bihi wasafahu bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam in la rumeeyo wixii rasuulkii ilaahay ilaahay ku sifeeyey ee uu kuba tilmaamay waa sifaadkii axaadiida inoogu soo arooray rasuulkii ilaahay uu ilaahay kuba sifeeyey bal matalan inoona sugnaaday kolley hadhaa marka dambean arki doonaa mayntan ee umuuraha ay tahay ay habboon tahay in la ilaaliyo marka sifaadka la eegayo xagga axaadiista markay noqoto horta waa inuu xadiidkani sugan yahay maaha wax kasta oo dee bal matalan soo arooray daciifahaadee inaan sifo ilaahay uguba sugayno taas ma noqonayso waanan arki doonaa bal amhile iyo taasna way inooguba iman doontaa ee in la sifeeyo oo maya la rumeeyo wixii uu rasuulkiisu uu kuba sifeeyey ilaahay waayo aladii qaala fii xaqih ina waxa weeyaan ilaahay dabadiye ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka markaan eegno cidda ugu aqoon badan ee ugu macrifo badani waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa wixii uu ku sifeeyey ee inoo sugnaaday isaguna waa xaqa kaasna in la rumeeyo on dee si kale iyo wax kale iyo aan lagu xambaarin wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa ilaahay baa le rasuulkii ilaahay ma hadlayo oo hawo iyo wixii naftiisu doontayo taa waxaan hadalkiisani ma aha ee wax alla waxa uu kuba hadlayaa waa waxyi loo soo waxyooday uun oo waxyigu dee kan la aqriyayo qur-aankii uun kuma koobnee sunnihii rasuulke salawaatullaahi wasalaamu caleyh noo sugnaadayna waa qeyb waxyigii ka mida yacni dee taa tilaawada ama tilaawo ahaan loo aqriyaba noqonim in huwa ilaa waxyin yuuxa markaa dee rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu kuba sifeeyey iyadiina in la rumeeyo fayalzamu markaa waxaa laazima oo kula mukalafin ruux kastoo mukalafa laazim ku ah an yu'mina inuu rumeeyo bimaa wasafa allahu bihi nafsah wixii ilaahay naftiisa kuba sifeeyey aw wasafahu bihi rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam ama rasuulkiisu isaga uu kuba sifeeyey taa horta inuu rumeeyo wayunaziha rabbahu rabbigiina uu kaba nasaha jala wacala can an tushbiha sifatuhu sifadiisu inay shabahdo sifata almakhluuqiina makhluuqiin sifadood macnaa labadaasba asaas u ah oo dee guud ahaanba fahamkii aayaadkan iyo axaadiisan labadaa asaas ama labadaa rukni ayay kuba dhisan yihiin kolley hadalkan intiisa badan ama tani waa dee manquulo walow ay yar khad ahaan dhacday markan dee ay san u rogayeen waayo fotocopi una safxadii unbaa dee tala yar kala durkiyo safxadii baa laba safxa deeta noqotay si ay ugu yar koobto xagga kale ahaamishkii ay galeen oo kolley dee waa yar dhacday uun xaggii kitaabadii xaggan alasmaa wasifaat limuxamed amin ashanqidi kolley magacu mar dambaan soo naqlin doonaa risaaladana aan yar sifay doonaa saaka bilown baan ugaba jeedaa waa risaalo yaroo koobanoo ama muxaadaro asalkeedu ahaayo uu leeyahay sheekhan adwaa ulbayaan lihi ayaa hadalladan ama umuurahan iyo asaaskan iyo labadan amar ee waxa weeye ay kuba dhisan yihiin aayaadka iyo axaadiidta sifaatku isaga ayaa asal u ah oo kale meeshiina waan sheegay cunwaankan waxaa laga yaaba manhajun wa diraasaatun liaayaati alasmaa'i wasifaat cibaaro siaasaa risaaladu ay tahay oo malaxa la arkayn muxaadaro la tafriiqiye ay tahay laakiin mar kale nuqul kale way noo dambaysaa waxaa leeya imaamkan ama caalimkan macruufka ahaa de afartamiya snood buu mootan yahay kitaabkan adwa ulbayaan ee tafsiirka iyo le asarkiisu waa reer shanqid reer madiine ahaa raxmat ullaahi caleyh daba walaa tustathnaa min dalika sifatu min asifaati alwaaridati fi lkitaabi wasunna bal markaa marka aan leenahay aayaadkan iyo axaadiidta sifaatka dee labadan asaas bay leeyihiin oo mid yahay in ilaahay subxaana wa tacaala loo suga wuxuu isagu isu sugay wate isagoo ilaahay isagu isu sugaya haddana haddaad tilaameeya taas muraadkiiba maaha ama aada anfido ilaahay isagana isu sugay waxa weeya waa nooc dee diidmo oo aada naskii diidayso ama rasuulkiisu wuxuu uuba sugay in loo sugo taasi waa haddaba markaan leenahay sifaadkaa ilaahay isagu isku sifeeye aan dee rumayno ama rasuulkiisa uu kuba sifeeye inoo sugnaaday aan rumayno kuma koobno taasi sifaadka qaarkood oo la yidhaaho inta la kala qaado sifaadkaasna sidoodaan u sugaynaa kuwan kale may eh waxa weeyaan tashbiih baa kaba imanaya waan awilaynaa oo sifo aan ka soo reebayna jaanibkaas kol haddaan dawaabideeda dambe aan aragno oo ah muhimku inay sifadii inoo sugan tahay in siyaaqiyo say ku soo aroortay laba eego xadiidkan iyo aayaadkani oo kolkol baa siyaaqa aayaddu dee meel aanu sifo ku keenahayn meelna sifo uu kuba keenaya iyadoo umuurahaas la socdo dee umuuro inooba dambeeya laakiin wax laga soo reebayo iyo kala qaad aan sifaadkii kala qaadaynaa ma jirto waana fiqrada dambe arrinkay kuba tacalluqsan tahayo walaa tustathnaa lama soo reebayo oo min dalika waa madkuurkaas oo ah in dee wixii ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeye lagu sifeeyo la rumeeyo sifatun sifo lagama soo reebayo min asifaati alwaaridati fi lkitaabi alcasiiz aw sunati almudaharati haabita sifaatkii ku soo arooray qur-aanka ama sunnihii mudaharka aye laakiin sugnaa faina jamiica asifaati min baabin waaxidin oo dee dawaaiftii dee muslimiinta ahayd ama dee islaamba u nisbo sheegeen sida qolooyinka uu shawkaani hadalkiisa uu kaba cabiraya almuntasibiina ila alcilmi barhkood dee iyagu sifaadka sideeda u wada sugayeyna ka mid mooyo kolley waa tan aan leenahay aasaas weeye kuwa iyagu qolooyinka ahl alisbaat dee sifaadka qaar sugay ama qaybo kaba mid ah qaybana aan suginna way kaba mid bay ahayno ujeedadu sifaadkii bay kala qaadeen barhkood sidoodii kuba daayeenoo sii dee naska uu kuba yimi ayuunbay iyagu u rumeeyeen una sugeen kuwa qaarkoodna jaanib kale ayay la mareen waana taas oo kale haddaba wax laga soo reebayaa ma jirto sababtuna waa maxay fa ina jamiica asifaati sifaatka dhammaantood min baabin waaxidin waayo sifaatku baab keliya waayo dee ilaahay waa sifadiisii weeye sifadii ilaahay weeye naskiina waa kuba yimi markaa baab keliya weeyaano walaa farqa binaha wax farqigoo u dhaxeeyo barhna loo sugo barhna lagaba tago oo la awilaa meeshii ma taalo lianna almawsuufa biha waaxidun cidda sifadan leh ee sifadan lagu sifeeyey waa mid keliya waa ilaahay wahuwa jala wacala laa yushbihu khalqa fii shayin min sifaatihim khalqigana ma shabahayo shay sifaadkooda kaba mida kama shabahayo ma kuwa dawaaifta qaarkood sugeen ha noqoto ama kuwan kale ay iyagoo tashbiih ka cararayo dee iyagu siay u arkayeen tashbiih kaba cararaya ay awileen ama ay anfiyeen haba noqoteen wakamaa haddaba laa yushbihu min sifaatihim wakamaa nuhbitu lahu haddaba san ilaahay ugu sugayno samcan wa basaran waayo dee dawaa'if iyagu kala qaaday sifaadka kala qaaday samciga iyo basarkiiyo sifaad ay tiriyaan oo toddoba ama sideeda sideeday ku daayaan oo inna ma awilaan oo markaa dee waxaana way sugaan haddaba sidan haddaba ilaahay ugu sugayna samci iyo basar laa'iqayni bijalaalihi wa kamaalihi jalaalkiisa iyo kamaalkiisa u laa'iqo markaan samcigii sheegayno samcigii makhluuq maaha makhluuqba samci habal ahaado ee waxa weeyaan waa samci dee ilaahay oo isaga laa'iqa u ah jalaalkii iyo kamaalkii haddaba sidan taa uguba sugayno samcigaa iyo basarkaasoo laa yushbihaani shayan aan shabahayn shay min asmaaci almakhluuqaati wa absaarihim sadee taasba aanay tashbiih u keenin oo markaa sugitaanka aan jaanibkaa sugnay aanay ina tashbiih u keenin fakadalika saas oo kale nuhbitu lahu waxaan u sugaynaa sifat alistiwaa'i wاlnuzuuli wاlmajii'i wagayriha min asifaat alatii sifaatkaasoo wasafa biha nafsahu ilaahay uu isagu isku sifeeyey aw wasafahu biha rasuuluhu salى اllahu alay wasalam amase rasuulkiisa uu kuba sifeeyey faman ahbata ruuxa suga maala أنه سميع بصير إلahy inuu yahay سميع بصيرة وسمعه وبصره مkخhالفاn لأسماع المkخلوqاaت سمعigiisana iyo بصرkiisana ay ka duwan yihiin o khiلaafsan yihiin مkخلوqاaتka أسماaعdooda iyo وأbصاrهim أbصاartooda لزمhu ذaلiكa ruuxa taa sugay inay taasi تشhبيه agtiisa u keenin aan odhan tan dee makhluuqba waa lagu sifeeyaaye aan wax kale ku awila aan taa odhane barkaa odhanaya haddii la weydiiyona waa samci iyo basar dee ilaahay sifadii oo u laa'iqon kii makhluuqa aan ahayn lazimahu dalika arrinkaasi waa laazimaya inuu dee sifaadkii baab la wada maro meel wada mariyo inay mawsuufkiina waa mid keliya xaggii sifaadkii tan waxa ka yimaadaana ta kale waa ka imanaya iyada taas weeye lazimahu dalika fi jamiici sifaati sifaadka oo dhan inuu baabkaa la maraa laazim bay ku noqon kalwajhi walyadi walistiwaa walaa yumkinu suurtagal maaho alfarqu bayna dalika albata si in lagu kala farqiyo dee in bar la sugo oo la yidhaha barkaas waan sugaynaa sideedan ku daynaa tashbiihna markaa haddii dee kama imanayo waa sifo ilaahay u laa'iqoontii khalqiga ahayn kuwii kalena la yidhaha mee tashbiih baa ka imanayo lagaba ordo ama laba awilo waxa taasna nafteedu makhluuq waa lagu sifeeyaayo waxa tan ka imanaya taasna waa ka iman karaa marka in dee la kala farqiyo la kala qaado taasi suurtagal ma noqonayso qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah alqowlu fii bacdi sifaat illaahi haddaba qowlka iyo hadalka lagaba hadlayo sifaadka ilaahay qeyb kaba midi kalqowli fii saa'irihaa wuxun buu laba mid yahay inta kale sifaadka iyadna kalaamkii iyo qowlkii halkaa kuba sugnaa wاlqowl fii sifaatihi ilaahay subxaana watacaala markay sifaatkiisa noqoto si guudba kalaamka iyo hadalka lagaba hadlayaa ama iyada taasna waa kalqowl fii daati waa siday ilaahay subxaana watacaala daatadiisa kalaamkii lagaba hadlayey oo daatadiisa markay noqoto dee waa daata xaqiiqiya oo rabbi leeyahay arrinkii aan sugayna ana kunyigeed iyo xaqiiqadeed ma garanayno kayfiyana uma yeelayno ee isbaatkan sugay inaan rumaysanay waa isbaatu wujuud sifaatkuna waa saas oo kale kayfiyadooda iyo xaqiiqadooda taa ma gaadhi karno mana ogaan karno isbaatkan sugaynaa waa isbaat wujuud kolley hadaladii aimadna way noo dambeeyaan khadiib iyo dee bal hadaladii ay lahaayeen daraqubnaha ugaba horeeya hadalkaas waa ama khadaab baan ujeeda waa wax inoo dambeeyo jaanibkaa kuba tacalluqsanaayo kolley faham fiican iyo furo fiican umuurahan uba an waman ahbata sifatan cidda sifa sugta duuna sifatin sifa isagoo de aan sugayn oo sifu sugaya sifana ma sugayo mima jaءa bih الrasuul slى الlahu عalيه waslm wixii rasuulka ilaahay laba yimi ah maca mushaarafati axadihima اlأkrى fima bihi nafaha iyadoo sifadan uu sugaya tan kale ee waxa weeyaan uu anfiyayo ay la wadaagsanaysa waxaanu ku anfiyayo o dee sifadiis kama anfiyayo wuxuu leeyahy sifadii bal matalan wejba ka soo qaad makhluuq baa waxay wejkii uu ku soo dhacayaa dihnigiisii oo markaasu odhanaya dee waa sifo makhluuq lagu yaqaano tan wax kale ayaan kuba awilaynaa sida daato oo kalean uba awilaynaa marka arinku waxa weeyaan waxaan uu awilay ama uu sifadii aanu uba sugin waa isagoo le tashbiih baa kaba imanaya sifadan kale uu sugay sida samcigii iyo basarkii oo kale dee iyada taas nafteedu way kaba imanaysaayo wixii lama kala qaadi karo oo hadduu kuwa iyagu uu sugo kuwana uu anfiyo isagoo le tashbiih baan kaba cabararaya dee tashbiih halkan kaba dihni ahaan ama makhluuq markaynu eegno kaba imanaya tan kalena waa kaba imanaya maca mushaarakati axadihim alأkhrى fima bihi nafaha waxaan uu anfiyayo iyada uu kuba anfiyayo iyadoo tana lama wadaagsatay kaana mutadaaqidan dee wuxuu noqonayaa inuu wada anfiyo iyo inuu wada sugo un mooyaane kala qaad barhna la kala qaado barhna iyagoo waxaan uu kuba anfiyayo ama ugaba cararayo isbaatkana ay wadaagsanayaan iyada taas waxa weeyaan waxay noqonaysaa kalaam mutanaaqidan wuxuu marka hadalkiisu kolle waan soo khulaaseeyena faman nafa nuzuula wuxuu leeyahy cidda nuzuulka anfiday iyo walistiwaa aw alrida walqadab ama ridaha iyo qadabka nusuustii kuba yimi qur-aan iyo xadiisba anfiya firaaran isagoo arrintiisu ay tahay ka carar inay qaaradka ay kolley umuurahan ulaba yimaadeen waa tansiih albaari baa horta ujeedadaed ee tansiihii markii lagu xeel dheeraaday bay umuurahani kaba dhasheene firaaran ka carar bizacmin siuu isagu sheeganayo min tashbiihin wa tajsiisin uu kaba cararayo fainahu yalzamhu waxaa laazimaya fii ma ahbatahu waxan uu sugay waa sifaatkan kale sida kuwa toddobada ama sideed oo kale waa samciga iyo basarka iyo qudradii iyo iraadadii iyo cilmigii iyo xayaadkii iyo umuuraha sifaatkaa ee ay sugaan bal matalan taas isagu aan taasba tashbiih kaba iman agtiisii waxaa laazimaya waxan uu sugay nadiiru maa alzamahu wixii uu laazimiyey ligayrihi gayrkii fima nafaah huwa waxa uu isagu anfiyaye waahbata almuhbitu kan muhbitkan waa sugaya ujeedadu qolooyinka sugtay bal matalan alrida iyo algadab oo kale isagiina uu anfiyi u leeyahy mee rida waa wixii makhluuqaad laguba yaqaanay qadabna waaba ilashada naftu intiqaam ay u ilanaysa ama qalayaana demi fi lqalbi iyo waxyaala sida yidhaahaan oo markaa dee taasna ilaahay waa ka nasaayo sidaasaan uba sugahayn bal markaa waxyaalaha caynkaas ee ciddii sugaysana uu leeyahy mee tashbiih baa kaba imanaya wuxuu laaziminayaa dee makhluuq baa sifadan lagu yaqaanay waa sife xawaadis ilaahayna laysa ka mithlihi shay oo markaa meeshii tashbiih baa kaba imanaya taasoo kale maxaa laazimaya kuwan uu sugayo ee samcigii iyo basarkii oo iyadii waxa leeyahy makhluuq dee samci waa leeyahay waana lagu sifeeyaa waxa weeyaan basarna waa leeyahay qudre iyo iraado waa leeyahay markaa tan imika waxaad tan ku anfiyeyso ayaa tan kaleed sugaysana kaba dhalanaya hadde oo markaa in dee geesun la wada maro mooye haddii kale kalaamkii mutanaaqidun buu noqon fakulu maa yustadelu bihi wax kastoo loo dariishado calaa nafyi nuzuuli walistiwaai walrida walqadab oo ah xagga tashbiih baa kaba imanaya sidaa daraaddeed baan macno kale ugu awilaynaa yumkinu munaasacahu kii isaga masaladan kula doodayey ee isagu sugayey waxaa u suurtogelaysa an yastadila binadiirihi waxaana u daliishaday nuzuulka iyo siwaha wax la mida inuu u daliishado calaa nafyi اliraadati wasamci walbasari walqudrati walcilmi isaguba sugayo waa khaasatan qolooyinkii dee badhna sugayey badhna anfiyayey oo kale sida dee balmatan ashaacirado kaleo dee sifaatkan ay macaanida yidhaahaan iyo sifaatkan macnawiyada bal macnawiyada haddaana macaanida oo kale dee sugayey laakiin kuwan kale sifaatka khabarigaana iyagu awilayey oo kale umuurahan dee uu sugayo u dariishanayo isagu inaan nuzuul iyo isiwa iyo rido iyo qadab aan ilaahay lagu sifaynayna macno kale ay leeyihiin ama wax kale aan kuba awilayno kaa nafteeda loo deliishanaya oo ciddii kale meesha ku doodayana ay u suurtogelaysay inuu u deliishado iraadada iyo samcigan iyo basarkan uu isagu sugay nafyinteeda oo la yidhaha dee tanba tani way kaba imanaysaa fa idaa qaala hadduu yidhaaho waa ciddi cibaarada kolley fataawaad qiilaba halkan ayd samcuhu laysa ka samcina maqalkiisu waayo samcigii waan sugayaayo samciga ilaahay laysa ka samcina wa basaruhu laysa ka basarina basarkiisuna basarkeennoo kale maha taa uu yidhaaho wa iraadatuhu laysat ka iraadatina wakadalika cilmuhu waqudratuhu qiila lahu waxaa lagu odhan tanna wakadalika ridaahu ridihiisuna laysa ka ridaana baabkeeni arrintu way fududahay waa wax sahlan ridihiisuna ridaheennoo kale maaha waqadabuhu laysa ka qadabina qadabkeennoo kii aan makhluuq qadabkiisuna kii aan makhluuq ku naqaanay qadabkeennii oo kale ma aha wa faraxu laysa ka faraxina wa nusuuluhu wastiwaauhu laysa ka nusuulina intaasabay jawaabtu noqonaysaa waayo umuurahan waxaa ka imanaya sifaatka qaybtan kaba mida ayuunbaa tanna kaba imanaysa haddii taa loo sugayo la yidhi de waa kuwa isaga laa'iqa jalaalkii iyo kamaalkii u ah kuwan kalena waxa leeya mee waa sifaat u laa'iqa maha inaan xaqiiqadeedii iyo kunhigeennii aan fasirayno waan sugayna un laakiin markay kayfiyad noqoto xaqiiqo iyo kunhi ay noqoto dee waa laysa ka mithli shay tii makhluuqna la mid maaha waa kuwa u laa'iqa jalaalkii iyo kamaalkii bal markaa fiqradan kolley waxa ay tahay un intan hadalkan laba asal oo muhima ayay baraarujin laynagu baraarujinaya kuba suganta oo midi waxa weeyaan markay sifaatka noqoto barhkood hadalka aan kaba hadlaynaa wuxunbuu laba mid yahay qaybta kale wixii aan odhanaynay iyosan uba sugaynay oo ciddii bal matalan sifaatka qaarkood sugtay barhna aan sugin iyadoo sababtu ay tahay kuwa aanay sugin waxay u sugi waayeen tashbiih inay ka cararayaan dee sifaatkan aada sugtayba ama waxaa la odhanaya un dee haddaad ilaahay no xayaato iyo qudro iyo iraado iyo taa usu aada u sugtay makhluuqaba waa lagu sifeeyaa intaasba marka halkan haddaad tidhi xayaatadii ilaahay iyo qudradiisa iyo kalaamkiisu la mid ma aha tii makhluuqoo sidaasaan u sugayaa ee qaybtii kalena dariiqaasun laba mar oo siwihiisa iyo ridihiisa iyo yad iyo wejiyo wixii sifaat khabariya inoo yimi iyadna la mid maaha kuwii makhluuq dheh oo laysa ka mithli shayin oo saas taasi waa mid arrinta labaadna sifaatkani waxay farac ka yihiin daatadii marka kalaamka sifaatka ilaahay marka laga hadlayo hadalkoodu wuxuunbay farac kaba yihiin daatadiiso ilaahay kol haddaan ictiqaadinayna amaan u sugaynay daata xaqiiqatan inuu leeyahay isbaatkeenaasna isbaat wujuud uu yahay oo daatadaasna aanay laa tumaatilu sifaat dawaat almakhluuqiin sifaatna waa leeyahay xaqiiqatan an iyaguna isaga dee u laa'iqa kunhigeed iyo xaqiiqadeed aynaan ka hadli karin anoon aan ogaano karin aan iyagu shabahayn baa kuwa makhluuqiintoo se aan tanba ugu sugayno baa kuwana kuwa isaga u laa'iqo laa tumaatilu dawaat sifaat almakhluuqiin ay meeshu tahay kolley waa fiqradan labada arrimood ee dee baraarujin ay tahay hadalkan aan kaba soo naqliyo isaga oo kale marka halkan waxaa inooga bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala dadkii salafka ahaa saxaabadiiyo intii kaba dambaysay aqwaalahoodii jaanibkan isbaadka iyo taas ahaa oo kolley waa yar nuqushu way dheeraan doontaa dee masaadirtuna way diguma sugantaa xataa ruuxu isha wuu sii marin karaa ee dee arrinkan waa laqbayn aan laqbayno un si dadku waxa weeyaan wax qoraala meesha ay u helaan masaadirta barhkoodna aan u mutayasirka hayna ay bal wixii kuba sugnaa iyo meelahay kagaba sugnaa inay u ogaan kari lahaayeen kolley saakan casharka halkaas inoogu jeega allah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamd